haddii uu ilaahay ka raali noqdakis maayo aaditaankeedu waa waa qasabkeedu maayo waa waa gurigeyga waanoo la yidhi xamar ba tegeysaa oo kale meel kale lagu wey kismaayo inaan tegayo shaki kuma jira haddaaba nool oo nafta ilaahay kusmaan caafi suuragal ma tahay meel aan kismaayo ahayn in musharaxnimadaada aad kaga dhawaaqdo
anigu hadduu ilaahay ka raali noqdo ooban meel ka kaga dhawaaqayo waxaan kaga dhawaaqaya magaalada kismaayo ilahay ka raali noqdo xasuuso kismaayo aniga qof ajnabi ah kama ihi dadka joogana ajnabi inaanan ka ahayn way ogyihin in ha hadlo waa gooni laakiin runtii ma filayo aniga hadda qof maanta kismaayo haddaan aadanay isku dayo inuu iga soo celiyo inuusan jirin ma filayo inay hadda dhibaatooyinka sida oo mediaha ay ka dhigayaan ay dadka ay ka dhigayaan facebookka dad isla maray dadku waa dad wada ehel ah dad isku deegaan ah dad qaraabo ah dad saaxiiba ah marka colaada meesha la gaarsiinaya ma gaarsiisin walaakis maayo hadda maadaama aan ka baaqday waxaan rabaa abaabul dambe inaan sameeyo oo wanaagsan iyo waktiga ugu haboon haddii ilaahay ka raali noqdo